ololahana si wajir usoo qamaqaabiyeen wasaaradda shaqada iyo guddiga shaqaha reerka galmudug ayaa waxaa lagu talagalay in kor lagu qaado kaalinta haweenka ee ku jira shaqaalaha galmudug tababarkan ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan galmudug oo isugu jira wasiiro xildhibaano agaasimayaal mas-uuliyiin kale masaraf kale oo fulwacaysa munaasabadaha arrimaha looga hadlaya olahan ayaa waxaa ka mid ahaa dhiirigelinta dumarka xoojinta kordhinta kaalinta muhiimka ee haweenka ku jira shaqaalaha galmudug iyo sidoo kale caqabada ku gadaaman guud ahaan haweenka galmudug ugu horan ayaa waxaa ka hadla furitaanka tababarkani gudoomiyaha shaqaalaha reerka galmudug ameen maxmed faarax iyadoona sheegtay in haweenka ku jira shaqaalaha reerka galmudug iyo sidoo kale shaqaalaha kale ay qayb ka yihiin dadaallada lagu marinayo si kor lagu qaadi lahaa mudnaanta naloosi lahaa haweenka galmudug sidaa ogtihiinba brograamka wuxuu daarnaa oo uu ku saabsanaa sare u qaadista doorka gabdhaha ay ku leeyihiin u adeegista bulshada wuxuu daarnaa sidoo kale olole lagu wacyigelinayo bulshadeenna si loo helo gabdha heer agaasimayaal guud heer agaasimo waaxeed iyo madax qaybeedyo ah runtii waxaan dadaal badan aan ka samaynay anagoo kaashanayna meelo kala gedisan isugu jira dowladdeena galmudug isugu jira deeqbixiyaasha caalamka iyo mashruucan oo hadda uu naga taageerayo mashruuca saab oo brograamkan hadda naga taageeraya in aan meel badan aan diiradda ku saarnay inaan howshaan hore u socoto doorka gabdhahana uu noqdo mid muuqda hadday tahay shaqaalo rayida hadday yihiin shaqaalo kale oo dowladda u shaqeeyo si kala duwan kusoo galay nidaamka dowliga ah iyo haddii ay yihiinba siyaasiyiinba xaqiiqatan waxaa doorka gabdhuhu ma aha mid qarsoon ama mid aan muuqanin ma ahan cibaado yuusuf axmed iyo sidoo kale canab oo kamid a xildhibaanada galmudug ayaa dhankooda sheegay inay soo dhawaan tabarkan in qaybinka daalada lagu horumarinayo koruqaadida caqabadaha haysta haweenka shaqaalaha ku jira ee galmudug waxaan codsanaynaa oo codsi ku daraynaa maadaama gabdhuhu ay yihiin lafdhabarta soomaaliya ama lafdhabarta galmudug in ay maxay taabarada usoo badiyaan sida ay micnaha aqoontoda kor loogu qaado sida micnaha ay dowladnimada iyo micnaha hagaaga maxay walaaqa jaan qaadaan sida ay maxay ay u diyaar garoobaan inay maxay ama madaxweyne ama madax ku-xigaan ama maadaama la kordhinaya gabdhaha aqoontooda inay la jaan qaadaan marka waxaan codsanaynaa gudoomiyaha ka codsanaynaa oo macnaha hay-adaha ka codsanaynaa weliba hay-adda saam aan ka codsanaynaa inay soo celceliso seminaaradan oo kale si ay gabdhuhu aqoontooda iyo macnaha maskaxdooda intaba ay kor loogu qaado waxaan leenahay horey ha loo socdo gabdhaha reer galmudug waa gabdho karti badan oo hadda waxaan leenahay dhowr laba agaasimo waxaad waxaan rajaynaynaa sanadka soo socda haddii allaha awoodda lahi idmo inaan ku dadaalna gabdhaheena siyaasadda ku jira maadaama annagu xildhibaananahay inaan hormuud ugu noqono si ay usoo bixi lahaayeen gabdho ka badan inta maanta ah agaasimo waaxeed agaasimo guud inay gaaraan madax qaybeedyo si ay bulshada waxqabadkooda gabdho waxbaratay waa bulsho waxbaratay ay hore ugu marto deegaan aan gabdhaheedu madax ahayn oo hogaamiyayaal ahaynna waxba ma noqon karaan shaqooyinka diinta ay noo banaysay oo dhan oo dastuurku noo ogolyahay diinteena islaamka wixii ka hor imaanaya dastuurkeenuna ma ogola sidaa darteed inta hay-adood ay qaban karaan wixii diinta ka reebtay aanan ahaynna waxaan rajaynaynaa inay gabdhaheennu kusoo bixi doonaan wasaaradda shaqada arrimaha bulshada galmudug iyo guddiga shaqaha reerka galmudug ayaa ku holansi wax looga walcaqaada wajahaya haweenka galmudug taasoo qayb ka ah in laga hortago caqabadaha ku gadaaman ayna loo sii fududayo shaqooyinka qaybahooda kala duwan si ay qayb uga noqdaan shaqaha dowlad goboleedka galmudug